إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahin ayaa ka soo baxaysa howlgalla lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalk oo ka kala dhacay magaalooyinka muqdisho iyo balcad dagaalo xooggan ayaa maanta lagu qaaday deegaanka baarsanguuni oo ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka jubbaland waxaa weerar lagu qaaday qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada shiiye iyo kuwa soomaalida oo ay ku kala leeyihiin gobollada hiiraan iyo jubbada hoose halka taayib ayaa baahisay kelimad cusub uu jeedinayo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab muuqaalkaasoo lagu soo bandhigay raggii weeraray xerada ciidamada maraykanka ee manda bay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa bayaan ay baahiyeen waxay ku sheegteen mas-uuliyadda weerar lagu dilay askar faransiis ah oo ka dhacay dalka maali ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhintay kadib markii uu dhismo kula soo dumay magaalo dhacda waqooyiga dalka hindiya warka waxaa qayb ka ah xubintii barnaamijka ummaduhu waa akhlaaq uu diyaargarooba isagoo dhammaystiran آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo fitan faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgalla lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka oo saacadihii lasoo dhaafay ka kala dhacay magaalooyinka muqdisho iyo balcad warkaas iyo warar kale oo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo saacadihii lasoo dhaafay dagaallo xoogan ku qaaday fariisimo ciidamada maamulada jubbaland hiirshabeelle iyo sidoo kale dowladda federaalka iyo shisheeyaha ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolada jubbada hoose iyo hiiraan waxaa ka waramaya maxamed daahir calisow ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay qaaday howlgallo isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toos ah oo kadhan ah ciidamada shisheeyaha ah iyo soomaalida la shaqaysa deegaanka baarsanguuni oo dhaca duleedka magaalada kismaayo saaka waxaa ka dhacay dagaal aad u xoog leh oo u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa jubbaland ciidanka xarakada ayaa dhowr jaha ka galay deegaankaasi waxaana jira khasaare soo gaaray askarta soomaalida ah ee shisheeyaha ku daaban baarsanguune marar badan waxaa ka dhacay weeraro ka dhan ah ciidamada maraykanku u tababaray ee ku go'doonsan deegaankaasi dagaalada iyo qaraxyada oo kusoo noqnoqday baarsanguuni ayaa sababay inay firxadaan oo isdhiibaan ciidamo badan oo ka tirsan jubbaland xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa maalmihii lasoo dhaafay kismaayo iyo duleedkeeda ka waday howlgallo ka dhan ah ciidamada maamulka axmed madoobe ee shisheeye kalkaalka ah dhinaca kale xarayto waxa ay dagaallo ka dhaceen qaybo ka mid a hiiraan iyo jubbada hoose askarta shabaabulmujaahidiin ayaa weeraro ku ekeeyey saldhigyada ciidamada kenya ee kulbiyow iyo cabdalla biroole lama oga khasaaraha soo gaaray askartaasi docda kale isla xalay waxaa weerar lagu ekeeyey fariisin askarta soomaalida ah ay ku leeyihiin dhanka galbeed ee magaalada beled weyn shalay ayay ahayd markii ciidamada shabaabulmujaahidiin weeraro ay ka fuliyeen muqdisho iyo balcad oo ka kala tirsan shabeellaha dhexe iyo gobolka banaadir laba qarax oo aad u xoogan ayaa saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda lagula beegsaday mid ka mid a kontaroolada laga soo galo magaalada balcad inta la xaqiijiyey dhimashada ayaa gaartay afar askari dhaawacuna waa shan waxaana ka mid ah hadaafo oo ahaa taliyihii ciidamada militariga balcad iyo cali dheera oo ahaa taliyaha nabad sugidda gudaha degmada balcad ee shabeellaha dhexe saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay qaraxyada shalay ka dhacay balcad ay khasaarooyin kala kulmeen ciidamadooda muqdishona waxaa lagu dilay saddex askari oo mid ka mid ah u ahaa sarkaal ka tirsan minishiibiyada dowladda sarkaalka ka tirsanaa minishiibiyad ah ayaa lagu dilay suuqdacaad oo ka tirsan muqdisho waxaana lagu magacaabi jiray cali cadaani labada askari oo ka tirsanaa sirdoonka dharcadka dowladda federaalka oo lagu kala magacaabi jiray ismaaciil cabduqaadir iyo zakariya cabdinuur ayaa iyaguna lagu dilay agagaarka biyodega xareed ee suuqa bakaaraha muqdisho shabaabulmujaahidiin ayaa dhowrkii maalin ee lasoo dhaafay waxa ay qaadayeen weeraro culus oo ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo askarta caratuurka u ah ee soomaalida waxaana weeraradaasi ay cabsi horle ku abuureen saraakiisha iyo madaxda shisheeye kalkaalka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa bayaan ay baahiyeen waxay ku sheegteen mas-uuliyadda weerar lagu dilay askar faransiis ah oo ka dhacay dalka maali maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa ee ku hadasha afka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa baahisay bayaan ay mujaahidiinta ku sheegteen weerar lagu dilay askar faransiis ah oo ka dhacay waddanka maali mujaahidiinta ayaa qaybaha hore ee bayaankooda ku sheegay in dowladda faransiiska weli ay ku jirto kadada iyo ku madaxadeega duulaankeeda ay ku joogto wadamada maqribul islaam gaar ahaan kuwa dhaca dhanka xeebta mujaahidiinta ayaa sheegay in iyadoo duulaankaas gardarada ah ku jirta dowladda faransiiska ay ugu darsoontay xaalado adag oo dhanka dhaqaalaha iyo cudurka korona ah iyo cawaaqibkii foosha xumaa ay ka dhaxleen aflagaadeyntooda ka dhanka ah nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo ku madaxadeyga madaxweynahooda uu ku kacay ee ku aadan sii wadista aflagaadadaas intaasi kadib bayaanka mujaahidiinta ayaa lagu soo bandhigay cadaawadda dowladda faransiiska ay ku hayso muslimiinta ku dhaqan wadamada maqribul islaam faransiiska isagoo kaashanaya wadamada reer yurub ayuu duulaan ku soo qaaday muslimiinta ku nool maqribul islaam isagoona boqolaal ciidamo oo ka socda waddankiisa u soo diray wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika halkaasoo lagu gaarsiiyey khasaare naf iyo maalba leh bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi waxaa la gudboon madaxda iyo siyaasiyiinta faransiiska inay ogaadaan inuu dhammaaday samankii ay shucuubta dullaysan jireen ayna mujaahidiinta maqribul islaam iyo ummadooda u diyaargaraysan yihiin sidii ay u xidida siibi lahaayeen haraadiga gumaysiga faransiiska ee wadamada maqribul islaam cadaawadda dowladda faransiiska oo ah midda sida calanka saliibiyiinta waa mid xididaysatay qabuurahooda ayayna kula laaban doonaan waxaana mar dhow imaan doonta maalin uu faransiisku ka shallayn doono xadgudubyadooda ayna guryahooda ka dhex arki doonaan burbur sidaba ay u burburiyeen guryaha muslimiinta ayaa lagu yidhi bayaanka mujaahidiinta intaasi kadib mujaahidiinta maali ayaa bayaankooda ku faahfaahiyey weerar ay la beegsadeen kolanya ka tirsan ciidamada faransiiska ee duulaanka ku jooga waddanka maali iyadoo loo degdegayo soo afjaridda duulaanka gumaysi ee faransiisku ku jooga wadamada saaxilka ayay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin kadib dabagal iyo muraaqabo waxay fuliyeen weerar ay ku qaadeen kolanya ka tirsan ciidamada faransiiska oo ku socdaalayay waddada isku xirta qowsi iyo homburi waxaana camaliyadaas barakaysan ka dhashay inay ku halaagsamaan saddex askari oo faransiis ah oo uu mid ka mid ah yahay sargaal ayaa lagu yidhi bayaanka annagoo ka faa'iidaysanayna fursaddan waxaan halkan fariin uga diraynaa shacabka reer faransa sii wadista duulaanka gumaysi ay dowladdiina ku hayso waddanka muslimka ah ee maali idinka ayaa ah kaalinta ugu weyn ee ka qayb qaadanaysa duulaanka maadaama aad xukuumaddiina ku taageerteen wiilashiinna kuna bixiseen kumannaan kun oo dollar qaybaha dambe ee bayaanka ayay mujaahidiinta kula hadleen ehelkooda ku sugan waddanka maali waxaana lagu yidhi gebagabadii waxaan leenahay shacabkeenna ku sugan waddanka maali haddii aan nahay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waan wadi doonaa jihaadka aan kula jirna cadowgeenna iyo keenna oo ah faransiiska ee walaalihiinna mujaahidiinta ku taageera waxaad awoodaan safkoodana ka mid noqda iyaga ayaa ah kuwa ugu dadaalka badan inaad ka xorowdaan gumaysiga kuna noolaataan si xurriyad iyo karaamo leh idinkoo hoos harsanaya raayada rabbigiinna kuna nicmaysanaya khayraadka waddankiinna ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka ay baahisay mu'asasada azallaaqa ee ka soo baxay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin mu'aasadalka taa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay kelimad cusub oo u jeedinayo amiirka mujaahidiinta al-shabaab taasoo sidoo kale lagu soo bandhigay rag iyo weeraray ciidamada maraykanka ee ku sugnaa xerda maandhabey maxamed daahir calisow kelimadda oo soconaysa wax ku dhow afartan daqiiqo ayuu amiirka xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh axmed cumar abu cubaydah waxa uu kaga hadlayaa weerarkii sanad ka hor ka dhacay xerada ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin mandabey oo ka tirsan gudaha kenya kelimadda ayaa loogu magac daray wa ina jundana lahumul ghaalibuun waxaana uu amiirku ku dheeraaday waxaa ku kalifay inay weeraraan xeradaasi qaybaha dambe ee kelimadan waxa uu amiirku la hadlayaa oo uu la dardaarmayaa ragga fuuliyey weerarkan ee ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin mar qura ayaa wejiyadooda laga dareemayaa farxad markii loo sheegay inay ku wajahan yihiin mandabay waxaad u socotaan waa xerada maraykanka uu ku leeyahay kenya gudaha allahu akbar xerada markaad tagtaan waxaa weeye shaqada aad u xilsaarantihiin oo muslimiinta maanta idinka sugan ood qabanaysaan xerada ka qabanaysaan waa inaad ciidamada maraykanka ee meesha jooga ad lahaysaan dhaawacoodana waa in dhaawac tagtaan shaqada meesha laga qabanayo waa in qalabka meesha yaallo inaad burburisaan oo aad dab qabadsiisaan diyaaradaha meesha yaallaa badan diyaaradahaasi koow aadaafta ugu muhiimsan inaad ka dhigataan marka diyaaradahaasi holcooda reer laambo inay arkaan waa annaga holcooda moogta waxaa hodhow kaamiradaad katawan ka fiirin doontaa kaasi waxa uu ahaa sheekh axmed cumar abu cubayda amiirka xarakada shabaabulmujaahidiin tarjamada kelimada sheikha oo ku baxaysay luuqadda carabiga waxaan kusoo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa ee caawa in sha allah ku dhowaad labaatan ruux oo hindiya ah oo ku dhintay dhismo kula soo dumay magaalo dhacda waqooyiga dalka hindiyaeeda kuusoo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii taxanaha inoo ahaa ee ummaduhu waa akhlaaq weli waxaa socda qaybihii looga hadlayay magaalada caasimadda ah ee muqdisho cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa soo jeedinaya muqdisho waxaa markii hore laga heli jiray khamriga asalka ah iyo midka calaqa la yidhaahdo ee gudaha dalka lagu farsameeyo xashiishka shiishadda qaadka sigaarka iyo waxyaabo kale hase ahaatee weeyadan dhexe waxaa lagu soo kordhiyey mandooriye la yidhaahdo taabuug oo ah tubaako kiishad yar ku jirta oo canka lagu laabayo tubaakada farsamaysan waxaa isticmaala dhallinyarada gaar ahaana gabdhaha haddii ay yihiin kuwa meelaha anshaxumada lagu sameeyo aada iyo haddii ay yihiin kuwa iskuullada amaba jaamacadaha dhigtaa nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag waxa uu sheegayaa in arrintani ay tahay qayb ka mid ah duulaanka diinta dalka iyo dadka lagu soo qaaday
hoteeladii maaragtay waxaa lagu taxay xeebaha lagu taxay oo xeebta muqdisho intaa hoteeladaas wax kale laguma sameeyo akhlaaq xumada nucu walba lagu sameeya hadday luwaatay hadday sino kala tahay hadday dorogo tahay waxaasoo dhan baa lagu sameeyaa marka gaaladu waxay taargetka saartay marka hore dadka inay akhlaaqda ka disho hadday akhlaaqda ka disho hadda dadaan akhlaaqda ahayni gaaladii iska difaaci mahayaan anshaxumayba ku dhex jiraan waa qamraysan yihiin waa dorogaysan yihiin maaragtay duulaankii kale oo xabadda ahaa ma geli karaan kii afka ahaa ma geli karaan maaragtay waxa dal lagu qabsadaa muslina oo lagu baaba'sha akhlaaq xumadaa haddee leekuurnay ugu weyn jawaahir baarqab waxay ka mid tahay qurbajoogta dalka ku soo laabtay ee ku eedaysan in iyagu ay yihiin macallinka dhigaya xumaanta hase ahaatee waxa ay sheegataa in waxyaabaha qaar ay ka soo horjeedo waxayna ku magacaaban tahay guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir waxay sheegaysaa in maandooriyahan taabuugga la yidhahdo markii ugu horreysa dalka ay ku arkeen laba kun lix iyo tobankii waxyaabaha marka aan ka hadalna waxay ahayd dhacdadan annaga labadii kun lix iyo tobankii ayaan hay-adda s w d c iyo annagu ayaan baaritaan la samaynayo waxay ku soo ogaatay hay-adda khatartan inay jirto markayna la wadaagtana waxaan ku qabanay isla hoolka maanta shirka uu ka dhacay markaasna waxaan arkaynaa khatar soo socoto inay tahay iyadoo markaas aan ogaanay in la iibinaayo oo iyadii lasoo qaaday ee lasoo bandhigay waxay noqotay marka in aan arintii si toosa loo wajihin laakiin hadda ay baahday magaalada muqdisho markaas hal degmo keliya laga heli karay laakiin maanta toddobiiyo tobanka degmo in degmooyinka inta badan laga heli karo waxaa jira xarumo anshaxumo oo gabdhaha qaar la geeyo kadibna inay ka baxaan loo diido kuwaas oo qaab xoog ah intii la doono lagu haysanayo jawaahir baarqab waxay ka warramaysaa qaabka habluhu ku tagaan goobahan qarsoodiga ah waxaa kaloo jiro guryo ay dad degan yihiin oo gabdhaha hoos sajacan loogu keenaayo waxaa laga sheegay guri hadda aan ku raad joogno anu ma raba hadda inaan hor dhaco waxaa jira guriga guryahaas waa raadinaynaa marka aan helnona waxaan rabnaa inaan sharciga hor keenno qofkan waxaa wadaaya ama balwad ama waxbaa wax wadaaya laakiin dad intay baxaan dadka soo afduubanaya ma aha taas ma aha dadkan waxyaabihii ay rabeen meeshay ka helayan ay imaanayaan qayb ka mid a maandooriyaha oo kunteenare ku jiro ayaa laga keenaa dibadaha waxaana laga soo dejiyaa dekedda magaalada muqdisho si aan qarsoodi ahna ayaa loo dejiyaa maandooriyaha dowladda federaalk ahuna waxay ka qaadataa canshuur tiro badan cabdiraxmaan diinaar oo horey usoo noqday wasiir afhayeen iyo safiir intaba wuxuu ka mid yahay dadka xogogaalka u ah maandooriyahan dalka lagu soo daabulayo dowladda federaalk ahuna qarashka badan ay ka helayso waxaa arkaysaa xitaa waxyaabaha khatarta in dalku uu arrintaas ay xaalad emergency wax layidhahdo adduunka waxaa layhahda xaaladaha degdega waxa ugu nasiib darro badan oo macallimiinta qaarkood ay noo sheegeen in xitaa gabdhaha isticmaalaan gabdhaha jaamacadaha dhigta isticmaalaan oo waxaa la fiiriyey musqulaha ay isticmaalaan gabdhaha jaamacadaha dhigto waxaa ka buuxataa buug waxaa kaloo noo sheegay in u si caadiga u yimaado hadda waa xaqiijinaynaa laakiin waxaa noo sheegay container oo taabua in uu ku xaraysan yahay meesha la yidhaahdo dekeda oo la rabo in laga canshuuro qamriga asalka ah ayaa lagu keenaa dooma aan qarsoodi ahayn waxaana lagu iibiyaa caasimadda soomaaliya sida ay sheegayso jawaahir baarqab waxaa dooma lagu keenaa qamriga waxaa magaalada gudaheeda lagu kariyaa calaqaa lagu kariyaa intooduba waxay sababaan in qofkan noloshiisa wax weyn ay ka qaldamaan hadday hooyadii ka hortimaado hadday walaashii tahay midnaba u garanay hadday la dhalato usan aqoonin waayo qofkan olredy maandooriyaa layidhi qalbiyan wuu u maqan yahay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho waxaa ku yaala xarumo lagu farsameeyo qamriga macmalka ah sidoo kalena waxaa guryo magaalada ku yaala lagu beeraa maandooriyaha xashiishka sidaad u jeedaan xaruntan maanta aan wada joogno ama idinkaga muuqata boorkeeda albaabka laga soo gelayo waxaa ku dheggan inay tahay xarun farsamo oo bajaajka loogu adeego laakiin kafar ay ahayd waxaa loogu isticmaalayay in lagu diyaariyo muqaadaraadka ama maandooriyaha waxayna ahayd xarun looga iibgeeyo ama looga daabulo nawaaxiga caasimadda iyo degmooyin kale gobolka banaadir meel looga iibgeeyo ayay ahayd muqaadaraadka doctor xanaaf cabdishaqaadan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa sheegaya in dadka maandooriyaha isticmaalaa ay xoolaha oo kala noqonayaan wuxuu intaasi ku darin dadka iminka maandooriyaha isticmaalaya ay ku jiraan lafdhabartii bulshada gaar ahaana bahdii waxbaratay waana meesha ugu daran ee la iska toogto muhiimna ay tahay inay ummadda soomaaliyeed ku baraarugto ka warrama maanta haddii maaragtay la haayo ardadii jaamacaadka iyo kuwii waxbaranayay iyo kuwii hantilaaasha ee dhaleen oo maanta jidadka jiijiifay laga soo qaadaya iyagoo daraagi qabay iyagoo aan iska warqabin iska daa wax kaleete booliskii kuwii sheeganaya inay ka coodubileysanayaan soo aruurinayaan waxaa isleedahay dadku meesha u socdaa markaa fiirisid waxaa isleedahay wax u dhiman ummadan haba yaraata ma jiro dhinaca kale markaa ka fiirsidne waxaan waa waxa la ballaangareeyey oo la qorsheeyey oo loogu talagalay ummad intay damiir iyo leedahay akhlaaq leedahay waxay ixtiraamta leedahay oo diin ay leedahay ummadda lama gumaysan karo wax lagama qabsan karo hadafka iyo taargetka la leeyahay ee waxaan loo baabiinayo ee daraagiska loo keenayo ee qurbajooga loo keenayo ee loo ansixinayo ee shuruucda loogu sameynayo ee loo doodayo taargetka ugu dambe waxay tahay ummadan in akhlaaqda laga baabiyo haddaba dadka muslimiintaa teeba u daran in boqolaal kun oo askari loo keeno oo la xasuuqo iyo in akhlaaqda lagala diriiro amaba laga burburiyo nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag ayaa su-aashaas ka jawaabaya haddii la dilo oo xabad la dhaco dadka qaar baa cararhayo fakanhaya xabaddii ka fakanhaya oo badbaadahaya oo khatar looma dhintee meleg baa loo dhintaa laakiin akhlaaqda haddii laga dilo qofna fikan maya saasay kulla adeero ku baaba'een qof ka fakanhaya ma jira akhlaaq xumad ma garata waa la isku dadanhaya haddaan maaragtay laga hortegin waa la siisiyaadaya hadba kuwa hor laha gelaya jiilkii soo kacaba akhlaaq xumadaasuu gelahaya marka dadkii iyo dalkii saasay ugu dhammaanaysa warkaan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan ku dhowaad labaatan qof ayaa dhintay ka gadaal markii uu dhismo kula soo dumay magaalo dhacda waqooyiga dalka hindiya ugu yaraan siddeed iyo labaatan ruux ayaa geeriyooday halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen ka gadaal markii uu dhismo weyn kula soo dumay magaalo dhacda waqooyiga dalka hindiya agaasimaha cisbitaal ku yaala gobolka uttar bardesh oo ah gobolka ay shaqaqadani ka dhacday ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna xaqiijiyey in cisbitaalada ay yaalaan siddeed iyo toban qof oo meyd ah sidoo kalena dhaawacay intaa ka badan la soo gaarsiiyey waxay wararku intaas ku darayaan in tirada dhimashada ay intaa ka badan tahay sababo ku aadan dhismihii soo dumayay oo weli ay ku hoos jiraan qaar ka mid ah dadkii dhismaha saarnaa si kastaba ra-iisul wasaaraha dalka hindiya ayaa dhacdadan ka taacsiiyey wuxuuna u ballanqaaday inay kaalin weyn ka qaadan doonaan sidii loogu gurman lahaa dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay burburka dhismaha warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan waa nagaynta